bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsanaa khiyaarta aynu jecelnahay oo meel walba o aad ku sugan tihiin waa maalin jimcaha taariikhdu ay ku astaysan tahay shan iyo labaatanka bisha julaay sannada labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya degmada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada ammaanka ee degmadaasi ay maanta albaabada isugu dhufteen idaacadda jowhar ee ka howlgasha magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe wararka laga helaya halkaas ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamo ka tirsan booliska gobolkaasi ay gaareen xarunta idaacadda iyadoona albaabada isugu dhuftay arrinta ayaana la sheegay inay ka dambaysay ka gadaal amar kasoo fulay maamulka gobolka shabeellaha dhexe ee u hogaamiyay cabdijiino calasow kaasooona amar ku bixiyay in idaacadda albaabada laysugu soo dhufto tafaftiraha idaacaddaasi oo la hadlayay warbaahinta ayaa tilmaamay in ay sabab u ahayd arrintani soo dhoweyn la-aan uu tilmaamay gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe cabdijiino calisow in ay idaacaddaasi ku samaysay xilli uu dhowaan ku laabtay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe cabdikariin alos oo ah tafaftiraha idaacaddaasi ayaana tilmaamay in ujeedka laga leeyahay xiritaanka idaacadda ay tahay sida uu dalbaday gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe in laga qaado xilka uu idaacaddaasi ka hayo cabdikariin alos waqtigaas horta kumaana sugnayn laakiin daqiiqada kadib ayaan nimid markii aan maqlay taliyaasha dhigibaleyska degmada jowar ninka lagu magacaabo anjeex waxa uu yidhi amarka guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ayaan fulinaynaa waana diigama dhibcaan in idaacadda toos maamulka gobolka shabeellaha dhexe ula wareegay waxaan ku yidhahday inaad fulinaysid xitaa cod ahaan iga sii wuxuu yidhaahday maya cabdisaq waxaa jirta inaan isku dayo la sameyno markii wareegtadan uu soo saaray jinow wasaaradda xanaanada xoolaha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo wasaaradda warfaafinta labaduba waxay si toosa iskugu afgarteen inaaba yaraatee aysan la soconin arrinkan ah in ay doonayso xukuumadda federaalk gaar ahaan wasaaradda xanaanada xoolaha gaar ahaan wasiirka wasaaradda saalim caliyo ibrow inuu aba yaraatee waxba kala soconin maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaana weli ka hadlin xiritaanka idaacadda jowhar ee ka midka ah idaacadaha ka howlgasha gobolka shabeellaha dhexe ee dalka soomaaliya wararka laga helaya degmada waajid ee gobolkaasi baay ayaa waxa ay tilmaamayaan in maanta ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya ay ku baxeen goob ay raashiin macaawino ah ku gubayeen ururka al-shabaab oo ku taalla degmadaasi wararka laga helaya waajid ayaa waxa ay tilmaamayaan inay ku guulaystaan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya in ay halkaasi ku qareejiyaan ilaa iyo tiro ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab ee iyagu raashinka mucaawinada goobtaasi ku gubayay kuwaasoona loogu talagalay gurmad in lagu sameeyo dadka ku dhaqan deegaanadaasi ee dhibaatooyinka baani ay haystaan gudoomiyaha degmada waajid ee dowladda federaalk ee soomaaliya cabdulaahi yariiso ayaa waxa uu tilmaamay in khasaarooyin kala duwan halkaasi ay ku gaarsiiyeen kooxdii al-shabaab ee halkaasi ku sugna gubaysana raashiinkaasi sida uu hadal u dhigay gudoomiyaha degmada waajid ee maamulka dowladda federaalk ee soomaaliya ee gobolka shabeellaha gobolka baay
howlgalkaas ciidanka militariga oo soomaaliya howlgal qaaday howlgalkaas waxaa ku aadan yahay nimankii nabadiidka ah ayay sameeyeen nimankii oo shacabkii hoolahoodii iyo iyo gaaridii oo raashin lagu keenayay ayaa nabadeeteen nabadii kale sheega oo gaaridii oo raashinka saarnaa qaarna way gubeen ayagoo gubayaan loo tagay laba ninaa laga dilay hoosha waa sootaa hadda markana malay meel oo u jirta waajib soddon kilomitr u jirta dhinaca ka beegan wadada bayd oo beeadeen halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer allah u naxariistay guddoomiyihii degmada boondheere ee dhanka isboortiga ayaa maanta kooxo hubaysani waxay ku dileen gudaha degmadaasi iyadoona kooxaha falka dilka geystay la tilmaamay inay ku hubaysnaayeen boskoolado durbana goobta ka baxsaday kadib dilkaasi markay u geysteen guddoomiyaha dhanka isboortiga ee degmada boondheere dad goobjoogayaal oo halkaasi ku sugnaa warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay tilmaameen inay goobta ka qaadeen guddoomiyaha xilli maalmihii lasoo dhaafayna ay sheegeen in hanjabaadyo ay kaga imaanayeen kooxaha dowladda kasoo horjeeday al-shabaab kuwaasoona kaga digaya inuu joojiyo tartamo isboorti uu ka qabanqaabiyey gudaha degmadaasi boondheere qof shaqsigan la dilay oo si adah looga yaqaana gudaha degmadaasi ayaa la tilmaamay in cabsi aada u xoogan ay ku beertay dadka ku dhaqan degmada boondheere iyadoona qayb ay ka tahay dilalka qorshaysan iyo sidoo kale falalka amni xumo ee ka dhacaya gudaha caasimadda soomaaliya ee muqdisho wamaadsan tahay oakay maanta oo ku aadid maalin jimca tahay dadkan ay ka dhisanayeen goobahooda shaqo ayaa abaarihii lixdii goornimo waxaa lagu dilay ee gudoomiyaha isboortiga ee degmada boondheere isagoo ku sugan goobtii shaqo waa degmada boondheere laamiga u dhexeeya warta nabadda iyo boondheere wallahi ilaa hadda lama sheegi karo dadkii oo falkaas geystay aad meesha isaga carara wallahi ninkaas nin horro badan oo ka tegay maarkaysa gudoomiyaha isboortiga wuu ahaay nin aad u fircoona maasha allah wuu ahaay marka nin alla u naxariistay waa wax ka qalmisanaysa niyahow dhalinyarada ayaa waxaa isla shaakay ilaa xalay in isla qaaday ayaanta ayaan hora lasoo wacay marka waxaa la koobka jooji koobka dhaqanaanka aad jooji marka wuu ka wuu ka wuu ka dhaga adeegay marka shalay galaba siga xasa isla joognay aan si fiican isula sheekaysanay sal nin faraxsan oo ahaa oo maarkaysa caadi oo marda shaalayay taageerayaasha ku dhex jiray nin oo maarkaysa oo muu eken wallahi niyahow magaciisa waxaa la daama maxamed sabir dhanka kalena waxaa maanta ilaa iyo habeennimadii xalay ah si rasmi ah kaga howlgalay gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ciidamo maalintii shalay ahaa warqad ka soo baxday maamulka ama wasaaradda amniga ee xukuumadda soomaaliya lagu tilmaamay inay ahaa doonaan kuwo ka ronday doona gudaha xaafadaha magaalada muqdisho iyadoona ciidamadaasi habeennimadii xalay ilaa iyo maantaba lagu arkayay wadooyinka magaalada muqdisho iyo xaafadaheedaba ciidamadan oo wato gawaarida gaashaaman ayaa waxa ay ka howlgalayaan dhammaan degmooyinka gobolka banaadir ayagoona lagu arkaya degmo walba oo ka tirsan degmooyinka ku yaala gobolka banaadir ee toddobiyo tobanka degmo waxayna sheegeen ciidamadani inay yihiin kuwa si gaar ah kaga howlgeli doona wadooyinka magaalada muqdisho ciidamadan ayaa la arkay iyagoo ku amraya gawaarida ciidamada oo dowladda ay wataan in ay si deg deg ah ku joojiyaan gaariga baaritaanana lagu samay doono iyadoona inta badan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya baaritaanada marka lagu samaynayo ay ka dhashaan iska horimaadyo ka dhaca guda udhexeeya ciidamadaasi amniga iyo sidoo kale kuwa maraya wadooyinka magaalada muqdisho wasaaradda amniga ayaana horey kaga digtay in wax iska horimaadna lagala horyimaado ciidamada heeganka ah ee howlgalladaasi fulinaya ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya cabdiweli sheekh axmed oo ka qaybgalayay barnaamijka toddobaadlaha ee ka baxay idaacadda muqdisho maalinta jimcaha ayaa waxa uu ka hadlay arrimo dhowr oo la xidhiira maamul goboleedyadii dhowaan ay maamulkii dhowaan ay meemarisay xukuumadda soomaaliya ee koonfur galbeed soomaaliya ka kooban saddexda gobol iyo sidoo kale arrimaha amniga la xidhiira ee maalmihii lasoo dhaafay sii xumaanayay gaar ahaan midka magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaana tilmaamay in wax laga qaba doono adeegsiga kooxda al-shabaab dariiska ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya oo inta badan ay ku fuliyaan weerarada lagu waxyeeleynayo xarumaha dowladda federaalk ee soomaaliya ciidamada waa run aad iyo aad bay dhagaxoyaashu u adeegsadaan dharka ciidamada inay qaataan oo iska dhigaan ciidan dhacdooyinka ugu dambeeya oo dhacayo baarlamaanka iyo madaxtooyada iyo meelahaasoo dhan ka dhacay dhagarqabayaashii soo guulay waxay qabeen dhar u eg dharka ciidanka arrintaas mar dhow nidaam ayaa ka soo baxaya mar dhow marka arrintaas mar dhow ayaa nidaam ka soo bixi doonaa gacantaana lagu hayaa maalmo gudahood nidaam ayaa ka soo baxaya xubka la qaadanayo iyo dharka ciidamada la qaadanayo wasaaradda amniga iyo hay-adaha amniga booliiska iyo nabadsuuda iyo hawshaas gacanta ayay ku hayaan waxaan rajaynaynaa arrintaas in lasoo doorjari doono oo la ogaan doono cidda dhaqdhaqaaqaysa ee dress ama dhar ciidan wadata cidda ay yihiin in la yaq ma dhici karto in magaalada laisdhex socdo oo qolo walba ay dresska wadato oo siday doonto ay u dhaqan kastoo la qaado dadku waa ku kala ra'yi duwanaanaya waa wax dabiici ah waa ku kala ra'yi duwanaanaya ninba dhinac buu qaar laakiin waxaa muhiima in la dhaqaajiyo hawshaas meesha loo badan yahayna lagu dhaqaajiyo kadibna dadka kale lagu qanciyo in arrintaasu ay tahay maslaxad caama saddexdan gobol lixda gobol waa dhisnayd saddex gobol oo ka mida waa dhisnaa waa dabiici in hade dad wax ka tirsadaan arrintaas dad baa ka buuqay waana ayagana wadahadal baa la galay qancin iyo wadahadal iyo ugu dambayntii waxay u muuqataa in arrintaas laga gudbay
dhanka kalena ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa ka dalbaday bulshada qaybaheeda kala duwan in ciidamada ammaanka lagala shaqeeyo sugidda ammaanka sidoo kalena lasoo sheego goobaha ay gabaadka ka dhiganayaan maleeshiyaadka al-shabaab ee falalka xasuuqa ah ka geysanaya gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan gobolada koofureed ee dalka soomaaliya
dadkaaynu soo sheegnay in la daayo oo dib loogu soo noqdo runtii arrintaas waa arrin aan wanaagsanayn qofka dambiilaha inuu mar labaad kusoo noqdo waana arrintii aan ka hadlay taasu dhici mayso dambiilayaashu waxaa weeyaan dembiga waa lagu qaadi doona wayna bilaabatay hawshaas hadday hadda ka hordhici jirtay hadda ka dambe dhici mayso biidnillaahi tacaala sidoo kale waxaa la doonayaa shacabku inay dhiiranaan la yimaadaan markaan oo ay soo sheegaan dambiilaha gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho jenaraal xasan maxamed xuseen mungaab ayaa waxa uu tilmaamay inaana weli si rasmi ah loo hoosgeynin taliska hay-adaha nabadsugidda iyo booliska gobolka banaadir iyadoona tilmaamay in si deg dega loogu baahan yahay intoos lagu soo wareejiyo maamulkiisa xukunka hay-adahaasi si wax looga qabto xaaladda amni ee sii xumaanaysa ee magaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir oo qayb ka ahaa ka qaybgalayaashii aaskii qaran ee loo sameynayay xildhibaanad saade cali warsame oo kooxa hubay laba maalin ka hor ay ku dileen gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ayaa hadalkani sheegay asigoona tilmaamay in maamulkiisa uu dadaal dheer u geli doono sidii uu ku xaqiiji lahaa ammaanka caasimadda soomaaliya ee muqdisho xilli ammaanka magaaladan ay usii muuqanayso mid gabalka uu kusii dhacaya maadaama maalin waliba gudaha magaalada muqdisho ugu yaraan ilaa iyo saddex dil ay ka dhacayaan kuwaasoona inta badan u muuqanaya kuwo lasoo qorsheeyey warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahay waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tanii intaan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu